waa mahadsantaha caaso ardayda guud ahaan ka kala joogtay sanadkaani labada kun sideed iyo tobanka labada kun sagaal iyo tobanka dabadoodu waxay tahay lix boqol iyo soddon aqoonyahan kuwaasoo mataqaanaa ka kala jebiyey toban kuliyadood oo jaamacaddu ay leedahay jaamacaddu waxay leedahay kow iyo toban kuliyadood mid kamid ayaan laga qala jebin oo cusub oo liyadaa kuliyadda inta cudurada ilkaha dentistiriga inta kaleeto waxa weye waa tobanka kale kuliyado waa laga qala jebiyey waxaa ugu weyn kuliyadda daaweynta iyo qalinka waxaa ka qalin jeysay laba boqol iyo lixdan iyo sagaal daktar boqol iyo soddon iyo sideed waa gabdho boqol soddon iyo kowna waxa weye wiilal maabtada halka waxaa ka muuqanaya gabdhaha inay ka kala badiyeen markaa wiilasha dhinaca waxbarashada dibada computer science-ka waxaa ka qalin jeeyay sideed iyo toban aqoon yahan injineeraha saddex iyo toban waxa weye wiilal weeye shanna waxa weye waa gabdho kuliyadda educationka oo waxbarashada waxaa ka qalin jeeyay lix iyo labaatan aqoon yahan laba iyo labaatan waa rag afar waa hablo engineerinka waxaa ka qalin jeeyay labaatan engineer dhammaantood waxa weye waa wiilan oo sanadka gabar kuma jirin kuliyadda daaweynta xoolaha ee veterinariga waxaa ka qalingeliyey shan iyo labaatan aqoonyahan saddex iyo toban waa wiilal weeye laba iyo toban waxa weye waa gabdo kuliyadda beeraha culunta beeraha agricultureka waxaa ka qalingeliyey soddon iyo sideed aqoonyahan saddex iyo soddon kadiga waxa weye waa wiilan shanna waa gabdo kuliyadda shareeca wal qaanuun waxaa ka qalingeliyey sagaal iyo toban sharciyaqaan saddex iyo toban kamida waa wiilal lix kamida waa gabdo kuliyadda culunta caafimaadka healthy science waxaa ka qalingeliyey soddon iyo toddoba aqoonyahan toban kamid a waa wiilal todoba iyo labaatanna waa gabdo kuliyadda economics and managementga oo lagu bartay accountiga iyo xisaabaadka iyo qanuunada kaleeto oo maamulka waxaa ka qalingeliyey boqol afartan iyo saddex aqoonyahan boqol iyo shan waa wiilal soddon iyo sideedna waa gabdo kuliyadda ugu dambeysa waxaa la yidhaha kuliyadda geoscience ama geologiga waa kuliyadii ugu horreysay ee laga qalingebiyo burburkii kadib waxaana jaamacadda umadee lahaan jirtay kuliyadda geology lahaan jirtay kuliyadda kusii xigtaa midaan maanta jaamacadda banaadi bay furtay waxaa ka qalingeliyey soddon iyo shan geologista ayaa ka qalingeliyey kow iyo soddon kamid ah waa wiilal afarna waa gabdho tirada guud ee qalingeliyey waxa weye waa lix boqol iyo soddon aqoonyahan taasoo saddex boqol iyo sagaashan iyo kow ay yihiin wiilal laba boqol soddon iyo sagaalna ay yihiin gabdho doctor biday waxaa muuqataa in tirada qalinjibisay saddex marka loo qaybiyo meel ahaan aada moodo inay yihiin dhakhaatiir maxay tirada dhakhaatiirta uga badan tahay tirada ardayda kale ee qalinjibisay sababta waxa weye baahida dalka ka jirta ayaa aada u badan waxa weye dadkana inta badan waxa weye markasta waxaa xiiseeyaan nativeea waa shaqeynaysaa caafimaadka waa meelaha ugu badan oo haddii ay dhibi jirto haddii dhamin jirto labada kale shaqeynayo kuliyadaha kaleeto inta badan markii colaad dhibi jirto kale shaqadu way yar tahay laakiin hadda dadkii nabad buu kusoo laabanaya jiro badan bay leedahay aqoonyahankooda aada kordhayaan hadda maanta kuliyadaas ugu dambeyso ee loo yaqaano geo science-ka waxa weye waa kuliyaddii ugu horreysay ee la furo cidna caafi oo culunta dhulka iyo environmentiga iyo maarinka ka shaqeyso waxa weye waxaan rajeynaynaa bacdamaa dalkeena hadda rajo badan aan ka qabnay in lasoo saari doono sudaan iyo macaadino badan ay leeyihiin in talada badan ay soo dalban doonto bacdama ay yihiin shaqooyin badan la heli doono mustaqbalka row ay ka badnaan doonto caafimaadka iyo kuliyadaha kale intaba markaad fiiriso suuqa markaad fiiriso arday toddoba boqol ku dhow ayaa soo qalin jibisay oo qaybihii kala duwanaa ee bulshadoo dhan ka kooban baahiyihii jira oo dhan dhinacii beeraha dhinacii dhaqaalaha dhinacii geologigaad ka hadlaysay dhakhaatiirta ugu badan intaasoo aqoon-yahan oo maanta aad soo saarteen oo shahaadadii aad ku dhejiseen ee dalkii usoo baxday maxaa u diyaarsan oo ay halkaa uga sii gudbayaan wallaahi inta badan hadda dadkaan soo baxay waxa weeye baahidaasi ma dabooli kara baahida dalka yaalla baahi intaas ka badan ayaa loo baahan yahay aqoonyahanaa loo baahan yahay inta badan waxa weye marka meelahaas ayaan waxay galaan tartan oo competitive suuqa ayay aada ugu tartamaan imtixaamaada galaan hay-adaha ka shaqeynaya ama hay-ado kaleeto oo mataqaanaa lo kala shaqeynaya beeraha oo kaleeto aad baa looga baahan yahay sidii loo tayan lahaa waxsoo saarka beeraha ama dhulkii beeraha aada loo tayan lahaa waayo beeraha markaa laga hadlaayo kaleeto halkii hasta waxaa kasoo baxaya labaatan kinta laakiin markii qof aqoonyahan u joogo kaleeto kinta waxaa heestas waxaa loogu talagelayaa inuu soo saaro boqol kintaal loogu talagelaya waa aqoontaasi cilmigaas ayaa loo baahay aan loo samayn karo xoolaha iyo beeraha iyo mataqaanaa iyo badda oo waxyaabaha annaga dhaqaalaheeda ku tiirsan yahay dadka aada loogu baahan yahay caafimaadkana waaba laga maarmaan weeye qof aan caafimaad qabin shaqa ma qaban karo waxna ma samayn karo marka waa isku wada xiran yihiin kii oo dhan marka aqoontaas aada loogu baahan yahay dhinaca computer science oo kaleeto aad baa loogu baahanya technologiga hadda loo wada socdaa oo aqoontii waxay u dhoranaysaa dhinaca technolojiyada caalamka ayay aada ugu dhoranaysaa dhinaca engineering oo kaleeto dalkeena shaqa badan baa si joogta hadda dibadis saaraya daarahada dheer hadda muqdisho laga dhisaayo inta badan aqoonyahanada dhisaa waxay noqdeen injineeradii kasoo baxay jaamacadda banaadir shaqo badan iyo baahi badan ayaa ka jirta oo aad loo noolayo dadkao dhanna de wuxuu u baahan yahay dibudhis badan buu u baahan yahay aad looga shaqeynayo caas waa gartay markaad fiiriso doctor biday jaamacadda banaadir taariikh culus ay leedahay masiiba hadda ka hor ku dhacday sidan oo kale xilli qalinjibin lagu jiray arday u badan dhakhaatiir oo maalintaa qalinjibinaysaba sanadkii laba kun iyo sagaalka miyay ahayd laba kun iyo sagaalkii bishii december saddexdeedii baa dhibaata soo gaartay markaad fiiriso maanta tirada intaa la eg oo ardaya oo jaamacadda banaadir oo hadda ka horna masiibo ay ku habsatay ay qalinjibiso maxaa kuu muuqanaya runtii waxaa ii muuqanaysa horumar iyo jiro badan in mataqaanaa jaamacadda ay kor usii kacayso jaamacaddu caasha ma ahan markii ugu horreysa masiibo ay ku habsato waxa weeye ay soo marteen laba masiibo aada u badan labadii kun iyo lixdii markii dalka ay soo galeen ciidamada etoobiya culeys badan baa soo wajahay qalqal badan ardadii iyo macalimiinta inta badan dalka ay ka baxeen markaas ayaa waxaa kusoo socday culeys fara badan oo liyi jaamacadda ma sii socon doonto arga ma socon doonto laakiin ilaahay mahaddiisa ilaahay mahadax ka gaartay dadkii joogay iyo xubnihii macalimiinta maamulkii ayaa dib dhexda u xirtay oo dib u nooleeyey oo dadkii iskuinay waxbaray dib u bilaabay dhacdii labaad waxay dhacday isagoo markuu dhacay dad badan oo maamulkii kamid a iyo aqoon-yahanadii iyo mas-uuliyiintii iyo agaarusay macalimiintii anaa kamid ahay ayaa qaar badanna ku dhigteen qaar badanna ku dhaawacmeen markaas kadib waxaa lahaa jaamacaddu waxaa ku yimi cilo fara badan ee burbur oo xirmi doontaa laakiin intii hartay ayaa u istaagtay oo ka shaqaysay oo meel soo gaadisay maantana dee jiilkaas ay leedahay aqoonta ay leedahay dadkii ka baxay jaamacadda banaadir maanta waxay ka shaqeeyaan macnaha daafaha kala duwan ee caalamka ay ka shaqeeyaan qaar badan maraykan ay tageera ka shaqeeyaan qaar badan waxay ka shaqeeyaan wadamada scandinavianka qaar badan waxay joogaan mataqaanaa dalalkan calaadahay ka shaqeeyaan qaar badan waxay soo sameeyeen takhasuso waxay kamid yihiin macalimiinta maanta jaamacadda wax ka dhigo dhacdadii shaamo kadib jaamacadda banaadir masiibadii xilliga ku habsatay toban sana hadda laga joogaa maxaad ka barateen dhacdadii maalintaasi dhacdadii waxaanu ka baranay runtii inay mataqaanaa lasii in haddii dhib yimaado dhibkii mataqaanaa in loo adkeyso waayo dhacdadas dhacdo waxaa loogu taageeriyey in jaamacadda indhaha ay ka dhacaan adaabada loo xiro wixii mataqaanaa meeshii lagu iyoobo laakiin marcii waxaa laga bartay geesinimo waxaa laga qaaday mataqaanaa kalaar fara badan iyo jiro badan baa la qaaday aad baa mataqaanaa loogu diyaray in hawshii sii socoto ay shaqeyso dad badanna ay soo dalbadaan jaamacaddii aqoon-yahano badan oo daafaha kala duwana dalka ka imanaya ay soo dalbadaan oo jaamacadda u socoto aqoon iyo cilmi iyo wax badan lagu sii kordho horumarna badan ay sii gaartay jaamacadda tan iyo markaa laba kun iyo sagaalkii dhacdadii shaam oy xanuunka badnayd wixii xilligaa ka dambeeyey tirada guud ee ardayda ka qalin jibisay marka lagu daro kuwa maanta imisay gaarayaan tirkoob ma haysaa tirada guud ee ee ka baxday aqoon-yahanada ka baxay jaamacadda banaadir waxa weeye waa saddex kun laba boqol iyo toban aqoon-yahan kuwaasoo u kala baxaya laba kun iyo laba boqol toddobaatan iyo laba ay yihiin sagaal boqol iyo soddon isdeed oo yihiin gabdho